haddaba codsigii uuna ujeedina hay-ado iyo hay-ado qaar wali ha ku jawaab bixiyanaa mucaawanadan hadda araga haytaan oo dega hayta waliya sheentay hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga madalaha gaabay lankasaw afka qalaad unhcr taasoo oo ha ku jawaabti oo hadda sheenti ilaa shan boqol oo kaargoo ah taasoo la hadaabulay oo geeka la sheenay kaasoo lanka talagalay dad ka tabaalaysan iyagoo kaargoogaasna u ka koobanyi waxyaabaha sida bustayaasha iyo afka qalaad lankasaw nonfood items wal raashinan hayna agabyada kale niska jiraan buste maacuun bacyo iyo walaagii kaleoo adeega ah ee qoysaska ka adeegadayaan kaasoo haddaha bilaabadi waan lai rajeeyanaya hay-ado kalena inka daydaan sidaasoo kale wala in sheeganay dhammaan dadweynaha in dadaalada guddiga hay-adda qaxootigii barakacayaasha aan heelayin in dhammaan deegaanada koonfur galbeed barakacayaalka ka nool in galan la siiyo hay-adoona wali ku codsadaane kaalintiyo in ku jeysadaan maadaama laka jara wakhti cariiri ah wakhtigaas oo ah oo lamashiia xilligii roobaadkii gugahayay iyo nay kaasoo dhibaato badan abuuraw oo ah dhinaca deegaanka dhinaca wakhtiyada kahayaan duumada kaneecada dhinaca dadkaan baahanyin raashin yari jarta iyadoo dhaqdhaqaaqa badanaaba la xanibay taasoo lanka daryeelow dadka caafimaadyo tan labaad weli eed iyo eed anku codsadaanee dhammaan hay-adaha gargaarka in iyo kaalinti mugle ku jeysadaan dhibaatooyinka geedka dadka ka haabsaday maadaama gobolladan baayi bakool iyo shabeellada hoosaayan gobollada khaasatan wax soo saarka soomaaliya anka badan iyadoo masiibooyin badan isdaba haabsadeen oo dhinaca ah beero wakhtigii xilliyadii gugiyadii oo xumaaday roobyari dartiye iyadoo haddana dhiiday abaaro kale haddana dhiyeen dhibaatooyin kale aanaaso oo dhini yaaleen dhibaatooyinka oo masalan amniga hegey oo deegaanadii iyo ha ku tabeen kaasoo oo dhibaato amni dartii han ku tabeen dadkii bideen in ha buyisamaan magaalooyinka ankararoon si an helaan gabaad iyo an helaan nolol an helaan magaalooyinka waaweyn haddaba magaalada baydhabo wali nagatay magaalada hadda anka xooggan oo dadkaha galeen ee bogtaalle ee ku kooyeen baadiyaha hanoona dhibaato abaareed oo dabiiciya hanoona dhibaatooyin amniga hadla galeen iyo qoysasyo taasoo markii tirakoobkii inka dambeeyey rubacii sanadkan ka horeeyey nagati afarboqolsiddeetanisadda macnaaha oo kaam ah tirada oo kaamamkana nagati konton iyo shan kun oo qoys ah iyo dhoor kale oo tiro yar gaabansii rahaasa taasoo oo laha ka saaray tirakoob oo saxan oo langmaray habkii tirakoobka saxda ah weli eed iyo eed unku codsadaane beesha caalamka iyo haydaha gargaarka in dadkan lan weydiiya xal waara